magaalada laasqor ee gobolka sanaag ayaa waxaa ka da-ay roob duufaano wata kuwaasi uu geystay khasaaro hantiyadeed soo gaaray qoysaska kunool magaaladaasi gudoomiyaha magaalada laasqor ee gobolka sanaag cabdikariin yuusuf iyo wafdi uu hogaaminayay oo gaari halkaasi ayaa ka warabixiyey khasaaraha hantiyadeed ee gaaray bulshada ku nool laasqore
afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaanu ku jirnay ugurmadka dadkii ay dhibaatadaasi gaartay bad iyo beriba dhibaatadaas waxaa ka dhashay khasaare aada u ballaaran oo ay koow ka ahaayeen guryo ay dad danyari ku noolaayeen oo dumay guryahaasoo tiradoodu gaarayso sagaashan guri dhammaantood gudoomiyaha gobolka iyo wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda deegaanka iyo anagoo wada soconnaa oo combination assessment sameyneyna baanu soo wada marnay intii ka horreysayna annagu waxaanu ku jirnay kadegma ahaan dadkaa inaanu u rarno iskuullada iyo maaragtay msiyada iyo isbitaallada iyo meelihii aan waxyeeladu gaarin dad danyaray u badnaayeen markii guryahoodii ay ka dumeen xilli habeen ay ahayd dabeel qabow ay soo dhacday saamayn maaragtay tiro badan baa gaartay dhinaca badda gaadiid tiro badan oo kuwa xeebta yaalay u badnaa oo loo diyaarinayay in maaragtay ay shaqo bilaabaan xilli xagaabaa maaragtay gebagaba maraya inta badan ogost dhexdeeda ilaa iyo maaragtay sagaalaad sebtembar inta u horeysa baa waxaa la bilaabaa shaqooyinka badda marka gaadiid la diyaargaraynayey oo tiro badan wuxuu ku daray badda waxaan isku dayaynaa wasaaradda inaan u noqonno bino sida ugu dhaqsaha badan insha allahu loo howlgalo laakiin waxaan aad idinka mahadcelinayaa saa ula qabsateen oo dadka ugu gurmateen oo dadkiina u xanaanaysteen oo u dhaqaalayseen degmada iyo odayaasheedii iyo kulligeed iyo mas-uuliyiintiina waa idinkaa mahadcelinaynaa saldhigga booliiskana iyo meelaha jajabayna waanu tagnay weli saldhigga booliiska iyo meelihii dowladdu ku shaqaynaysay waxyaabihii dhibaatada soo gaaray isbitaalka iyo kulli iyagana waa soo aragnay rababkan oo duufaano watay islamarkaana saacado xiriir ah ka da-ayay magaalada laasqor ee gobolka sanaag ayaa burburiyey qaar ka mid ah guryaha ay degnaayeen bulshada ku nool magaaladaasi